dhalinyarada guud ahaan gobolkan iyo waqooyiga bari dalka kenya ku dhaqan intooda badan waxay sheegtaan inay ka cabanayaan shaqalaan baasan oo ka haysata gudaha gobolada dalkani kenya waxay intooda badan aaminsan yihiin in shaqooyinka yaryar ee gacanta lagu qabto aysan ahayn shaqooyin dadka soomaalida gobolkani ay qaban karaan halka hogaamiyaasha gobolkan ay dadka ku dhaqan gobolkani ku cadaadinayaan in shaqo walba oo suurtagalnimada usoo bixi karta noloshooduna ay ku dalban karaan ay qabtaan gobanor tore ku-xigeenka countiga wajeer mudane axmed maxamed caato oo kormeer ku sameynaya ilaa ay laba kun oo gurihoo dowladda ay ugu talagashay in dadka danyarta ay galaan oo haatan dhismaheedu ka socda magaalada wajeer ayaa waxa uu sheegay in ay jirtay rafaalo tiro dhalinyaro ay haatan isku xilqaamayaan inay ka shaqeeyaan dhisida guryaha iyo weliba ka shaqaynta agabka kale loogu talagalay gacanta meeshan cidda ka shaqayso waxaa u badan ummad reer wajeer kulligood wax hadda laga keenay bannaanka laga keenay mali ama soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan boqolkiiba siddeetanna waa soomaali saad u aragteenba gabdhaha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran dhagaxyihii xamaalaya dhabarkay u saaran yihiin oo garab horarta ah waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa inay noqdaan ummad gacantooda aamina allana tala saarta oo u shaqo taga maalin walba inay qutulyoonkooda helaan yaanan la noqonin dad mashaqaystayaal ayaanan noqonin nin walba meel ha u foonfo wixii tabartannada ah reewajeer haddaan nahay iyo maamulkii haddaan nahay wixii karaankannaga ah oo shaqo abuur ah baan ku dadaalaynaa shaki kuma jirto in guud ahaan dalkani kenya gaar ahaan gobolada waqooyiga ay shaqala-aan baasan ka jirta balse culeyska ugu faraha badan ee dadka dhalinyarada gobolka ka soo baxaya ayaa ah inaysan jeclayn inay ka shaqeeyaan mashruucyada dhammaan dhismaha hoostaga iyo weliba badankoodna waxay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan xafiisyada xafiisyaduna shaqooyinkoodu waa shaqooyin gabaabsi ah had iyo jeerna ah shaqooyin tartan culus loo galo
inta countiga laga qori karo waynu dadaalaynaa waa ogtihiin mar dhexdan hadda bil laga jooga shaqaalihii caafimaadka laba boqol iyo ziyaado in la qoray waxaan ku boorinaynaa bulshada in ay arrimaha beeraha inay ay u foofaan ay wax tacbadaan xoolo dhaqataynu nahay laakiin qaabkaan xoolaha u dhaqan jirnay wax badan baa iska bedelay cimiladoo isbedeshay iyo waxyaala badan oo isbedelay darteed inaynu annagana wax iska bedelno qaabka wax soo saarka naga meeshan cidda carrada keenta waa waa un reewajeer cidda kodkotadii balastigan keenta waa reewajeer dhagaxan iyo blookan reewajeer baa dhaliya waxaanan shimiitadaa ka ahayn wax kaloo bannaanka laga keena ma leh inta kale meeshana lagu sameeyaa oo lagu abuuraa oo laga iibiyaa lacagtana waxay un gashaa un reewajeer bay gashaa xildhibaanka degmada gaarisa mudane mejadeeqow maxamuud barro oo la hadlay boqolaal dhalinyaro ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dhalinyaradu ay ku biiri lahaayeen macdyada farsamada kana shaqaysan lahaayeen agabyada kala duwan ee intooda badan dadka kale ee kenyaanka ee dalkani kenya ay ka shaqeeyaan oo ah halka inta badan dhaqaalaha dalkani kenya iyo guud ahaan dunidaba usii socdo
neef technical baa jira inta noo jooga midbaa ku yaala meesha naton gamia road ku yaala oo la dho garissa vocational center mid kalea ku yaala mikono oo buliftin saddexda college ayaa laga bartaa gacanta farsamada ninkii standard aid school ooga baxay ninkii form four d plus iyo wixii ka hooseeya hele iyo ninkii c minus guryaha meeshan laga dhisaa maalin walba shaqadaa nii sheegi waddankan hadda iska dhaadhiciso regaarisow haddaa iska dhaadhicisiin cunug baa shaqo d plus haystaa mise c minus haystaa oo muxuu heli shaqo xafiis salaadii lagu kalo waqtigaas ka dhuminina hadda waa nii sheegi haddaa been been nii sheegan waa nii dhihi karaa sagsuga waa nii dhihi karaa waxbaa soo socdaa iska sugo sani leeya haddana waa lagu gaaray shanta sanana anaa nidhihi mise ku kala imaan ilmahan shaqa u abuuri ilmahan shaqa u abuuri ilmahan shaqa u abuuri kaa asaga soo socda meel uu ka keeni male anigana maanta ma hayi shaqa abuurka waddankan ka jiro maxaa waaye ninkii muruqiisa isticmaalo xooggiisa isticmaalo oo xamaasho ninkaasaa nin rag ah markaad wiilkaada a guriga ku haysato cidda kuu fadhiyo labaatan jirka ee soddon jir ayaa rabta inaa adi aad soo xamaashay inuu adi aabisho guur buu rabaa ima adaa u dhisi maxaad ogu dhisi waxay kuu qasbay inaad baangad qaadato bolood meeshaasayto a ku dagaasho dhiigkaasoo daato oo gadato guud ahaan isbedel ayaa laga dareemayaa dhanka waxbarashada marka la barbar dhiga sanadyadii hore guud ahaan gobolada waqooyiga jaamacadaha kala duwan ee dalkani kenya la fududeeyana waxay u saamaxaysaa dhalinyarada gobolka inay ku biiraan jaamacadaha kala duwan ee dalkani kenya sanad walbana kumanaan ayaa soo qalinjebiso kumanaankaasina ma helaan shaqooyinkay ku haminayeen xilliga ay jaamacadda soo dhiganayeen badankoodna gudaha gobolka ayay shaqala-aan ku yihiin waana kuwa intooda badan cabashada ka muujiyo in shaqooyinkii loogu talagalay ay qaban lahaayeen la siiya dad aan shaqooyinkaasi u qalmin ama kenya qeybaheeda kala duwan ka yimaada ama lagu siiyaba qabiil iyo deegaan iyo weliba nin jeclaysi maxamed farax shere v o a garisa